la taliyaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee jubbaland ayaa dignin adag u diray dhallinyarada soomaaliyeed ee ku hoolan safarada sharci darada ahi ee tahriibka isagoona ku tilmaamay arrin halis weyn ku ah nolosha mustaqbalka iyo horumarka deegaanka iyo bulshada wuxuuna sheegay in tahriibku uu yahay mid mugdi ah oo sababay in kumanan dhallinyaro soomaaliyeed ay ku waayaan naftooda saxaraha iyo badda halka kuwa kalena ay ku dambeeyaan xaalad adag oo murug leh la taliyaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee jubbaland cabdixakiin kediye ayaa dhallinyarada jubbaland ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan barnaamijyada horumarineed iyo fursadaha shaqo abuur ee gudaha dalka laga hirgelinayo isagoona xusay in ka qayb qaadashada dhismaha dalkooda ay tahay jidka keli ay ku heli karaan nolol sharaf leh oo ammaan ah shayga loo ogaado dhibaatada ay leedahay oo tahriibka ay leedahay soo ma garan midda kale waxaan u baahannahay amnigeena inaan kordhino amnigeena in la kordhiyo cawaladahan qabaa'ilada ama maaragtay iyada lafahaantooda la kordhiyaa loo bahaya inay maaragta dhallinyaradan tahriibayso lafahaantooda hadday reerkii wax u heli karaan ama qaraabadii kale wax u heli karaan ninka dhallinyarada in la taageero la yidhaahdo maadaama hadda maanta aad maaragta waqtiga isku filnaanshaha aad gaartay in la yidhahdo war dhaqaalahan aan kugu talagalnay maaragta bal wax ku raadso ganacsi ah ganacsi in lagu taageero dhallinyarada saasaan qabaa waa garta marka maxaa kula talan lahayd marka qof dhallinyaro ah oo maanta yacni damacsan in uu tahriibo waxaan kula talina iska joog meeshaadan wax kaa horeeya ma leh iska joog haddaad doonayso inaad nafsada kow horta nafsadaada ayaa khatar ku jirta inaad tahriibo waa midda labaad meelihii la tegaya waa lagu batay oo adduunkii hadda waa lagu batay ingiriiskao kale waxaan maqlayay inay riwaandoc ka codsadeen inay maaragta dad isu celiyaan hadda waxay taagan yihiin dadkii inay dad africa dib ugu soo celiyaan oo maaragta sooma garan midda saddexaad waxaa weeyaan qaar inuu qofkii gurigiisa isagoo joogo inuu maanta ka doorbida xabsi inuu galo xabsi inuu galo oo aan la garanayn waqtiga aad ka soo bixi doonto waddadii oo halis halis badan markii meesha aad gaartay iyadana halis kale weeyaan inaad xabsi ku gashaa suuragala xabsiga haddaad gashaan waxaa suuragala in xabsiga aad ku dhimato marka markaa marka waxaan ku leeyahay waxaan soo jeedin lahaa dhallinyarada ku fakeraysa in maaragta la taageero in dhallinyarada caruurtii la taageero waayo qarash badan buu u baahan yahay hadhowda markii magafo uu qabsado mar walba waa lama horaan waa waxaan la horeynin waa inuu magafo ku heli doono magafahana labaatan kun baa u yaray labaatan kun oo doolar baa u yara marka waxaa fiican haddii shan kun oo doolar loo helo cunuga in la yihahdo warheedhan waxaan intan intanaan ku heli karnaayo maanta waxaan wax ku bilaabay in la dhaho dhallinyaradana ay maaragta ay maaragta waxooda maaragta ay wadankooda ay aaminaan maayo qurba qofka hadduu tago waxaa diintii meesha ka baxaysa waa iska yaraanaysa qofkii inuu cibaado ahaan guto waxaa iska waxaa iska yaraanaysa hadda qoysaskii waa burbur badan baa ka jira oo meesha qoys kama dhisna afri maxaa qurbaha qoysasku inta dhisan waa yaryahay haddii aad caruur dhasheen oo caruurtaas kuma xisaabtamaysa waxa kuwaad ku xisaabtamaysa maaha waa kuwa aad u dhashay wadamadaas aad u dhashay weyaan sida dad badan ku dhacday marka taasaasan waxaan dhihi lahaa iska joogo